alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waa darsi ka mida duruusteennii taxano ahayd ee ku saabsanayd qisasun wa cibar qisooyin ku soo arooray qur-aanka iyo sunnaha casharada laga baranayo iyo cibrooyinka ay tahay in laga qaato qisada kale ka mida qisaska nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay ee duruusta iyo cibrooyinka faraha badan ay ku duugan yihiin waa qiso aynu odhan karno tii ka horreysay ee ku saabsanayd fadliga ay leedahay xayawaanka oo loo naxariisto iyo islaamku siduu u dhiirigeliyey ayay liddi ku tahay way ka soo horjeedaa waa qiso gabadh naarta gashay talo gabadhaasi maxay naarta ku gashay waxay naarta ku gashay xayawaan xayawaankaasi miyay dishay gacantay ula tagtay miyay sumaysay maya mujarad keli way xidhay waxna maysin xayawaankaasi waa bisad bisadaasi in badan bay maaw maawda haysa waana arrin qofka bani aadamka ee maqlaa hadduu arko bisad xidhan ama meel ku jirto kasoo bixi kari weyda oo mawda haysa uu dareemaya annahaa tastakiif inay gurma doonayso halay gargaaro halay badbaadiyo wax halay siiyo inay leedahay oo maca daalika gabadhan qalbigeedu dhagax buu ahaa bisaddaa cideedu in yar oo raxmada qalbigeeda kumay tuurin halkaa sidii bisaddaasi ay yowda uga haysay ayay dhimatay gabadhii waa la cadaabo naartaa la geliyey weliba subxaana allah waxaa aada u layaab badan bisadii baan ama bisad baa lagu cadaabay naarta dhexdeeda bisad ayaa lagu cadaabay lianna aljazaa min jinsi alcamal qofku siduu u shaqeeya ayaa loo abaalmariyaa wuxuu wariyey alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala min xadiidi cabdillaahi bni cumar can الnabiyi salى اllahu alayh waslama qaal dakhalat imra'at annaara fii hira rabatatha falam tuطcimhaa walam tadacha taأkulu min khashaashi اlard rasuulkeenni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi gabadh baa naarta gashay bisad sababteed bay naarta ku gashay bisadaasi way xidhay waxna may siin manay sii dayn ha qarhaabsi tagtay cudibat imra'atu fii hira sajanata xataa maatat riwaayadda kale waxay caddaysay bisadaasi xadhigga inay ku dhimatay waxaa kaloo bukhaari uu wariyey min xadiidi asmaa binti abi bakr ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalama qaal nebiga naartaa la tusiiyey jannada markii uu dhacay alkusuuf qoraxmadoobaadku markuu dhacay jannadii iyo naartii baa nebiga calayh الsalaatu wasalaam hortiisa la keenay markii dambe nebigu wuxuu ka warramay waxyaabo jannada iyo naarta hortiisa la keenay uu ku arkay waxaa ka mid ahaa qisadan la yaab kale wadanat mini annaaru wuxuu hi rasuulku naartiiba aada iigu soo dhowaatay ilaa nebigu waa kii dib u gurtayba saxaabadu markii dambe ay weydiiyeen ay yidhahdeen rasuulka ilo adoo salaada ku jira ad dib u baxdaye oo dib aad usoo guratay maxaa dhacay xataa qultu ay rabbi wa ana macahum ilaa aan idhi anoo rabbi la hadlaaya alla rabbiyow aniguna ma kuwaa naarta gelaya baan ka mid ah waata naartii igu soo socotay igu soo dhowaanayse faida imra'atu xasibtu annahu qaala takhdishuhaa hira waxaan arkay buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam naarta aan ku arkay gabadh asmaa waxay tihi waxaan u malaynayaa nebigu inuu yidhi gabadhaas iyadoo naarta ku jirta haddana naarta dhexdeeda waxay ku xagxaganaysay bisad qultu maa sha'nu haadihi rasuulku wuxuu leey waxaan idhi gabadhan arrinkeedu muxuu yahay talo maxaa lagu cadaabay qaaluu almalaa'ika ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jawaabay waxay yidhaahdeen xabasathaa xataa maatat juucan walaa aطcamathaa walaa arsalathaa taakul waxay yidhaahdeen gabadhani bisadan way xidhay ilaa bisadaasi gaajo ay u dhimatay manay quudin manay sii dayn ha qarhaabsi tagtee qaala naaficun xasibtu annahu qaal naaficun aan mal inuu yidhi min khashiishi aw khashaashi alard cayayaanka iyo waxyaabahaasi ha soo cuntee may sii dayn gabadhani sida riwaayaadka qaarkood ku cad waxay ka mid ahayd reer banu israa'iil gabadh naxariista aada uga fog oo cadowa ayay ahayd laakiin sidaad arkayso arrinkaasi kamay macaashin haddii ilaahay raxmaddiisa lagu helo xayawaanka oo loo naxariisto xayawaanka oo xaqdarro lagu dhibaateeyana ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa ayaa ka dhasha xayawaanku wuxuu xaq u leeyahay ximaaya ilaalin laga ilaaliyo min aladaa waadarar waxa dhibaaya waa noole adigoo kale ah waxa adiga ku damqaya ayaa damqaya waxaad adigu u baahan tahay oo cunto iyo cabitaana iyo daaweynna wuu u baahan yahay taasi waa inay keento xayawaanka in loo naxariisto dhibaatadana laga ilaaliyo haddii insaanku aanu noqon mid xayawaanka u naxariisanaya bal uu noqdo mid xayawaankii dhibaataynaya waa insaan naxariista aada uga fog qofku haddaanu naxariisanna ilahay u naxariisan maayo man laa yarxam laa yurxam qofka xayawaanka u naxariisan waayey ilaahayna subxana wa tacala isaga u naxariisan maayo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa tattakiduu laa tattakhiduu qarada maa fiihi ruux ha ku shiish baranina waxay nafi ku jirto oo in xayawaan inta meel lagu xidho ama laga soo laalaadi la dha waynu ku shiish baranaynaa hada tacdiibun wa ilaam waa cadibitaan iyo xanuujin rasuulku calayh isalaatu wasalaam sidaa ha yeelina buu uhi cabdullaahi bnu cumar radi allahu canhu wuxuu soo maray dad digaagad meel ka soo laalaadiyey digaagaddaasi qarad bay ka dhigteen way ku shiish baranayaan bal kala hele baa la leeyahy faqaala cabdullaahi bnu cumar lacana rasuulu llaahi man facala dalika wuxuu rasuulka ilaahay wuu nacdalay qofka sidaa sameeya taasina waxay daliil u tahay qofku sidaa uu sameeyey inay tahay kabiira waayo xayawaan buu bilaa sabab dhibaataynaya xayawaanku xayawaan isaga dhibaateeyey oo dhibkiisa awgii loo dilaya maaha waa xayawaan aliifoo waa digaag waana maal xoolo ayuu baabiinayaa ilay leebkan lala dhacaya gawracu noqon maaye saasay ku dhimanaysaa xaaraan ay ku noqonaysaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xayawaanka wax kala daaye waxa uu diiday in laga sunto wejiga waayo wejigu waa meel xasaasiya waana xubinta quruxda nooluha ay ka muuqato ra'a nabiyu ximaaran wusima fii wajhi nebigu wuxuu arkay dameer wejiga laga suntay faqaala calayhi الsalaatu wasalaam lacana allahu man wasama hada اlximaar ilaahay ha nacdalo dameerkan qofka suntay abu daawuud baa wariyay wejiga ka suntay waxay taasi muujinaysaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xayawaanka in la dhibo oo xataa quruxdiisa meel lagaga dhaco sida uu diiday nebigeenu calayhi salaatu wasalaam in xayawaanka dhegaha la jaro taas sumad looga dhigo ama la yidhaahdo ujeeddo kalaa loo jaraya dadka qaarkood khuraafaad baaba arrintaa ku kelifo waxadha neefkani dabakeen buu ahaa markaasi aanu balaaye inoogu keenin waa in dhegaha la jaro ama waktiga noocaasa ayuu ayuu dhashay oo in dhegaha lagoy xataa dadka qaar bay saa ku sameeyaan hada waxyun min ashayطaan wawasaawisu min ibliis waa waxyi shaydaan arrinkaas iyo waswaas ibliis xaggiisa ka socda ibliis baa yidhi wala'aamurannahum falayubatikuna aadaana اlancaaq bani aadamka anaa amar siin doona waa qalbigaagu la hadlaya amarkaa nuxurkiisu waa maxay xoolaha dhegaha jara waxaan dadka cidda u sheegtay waayo ma ilaahay baa u sheego kuuhi neefka dabakeenkaa dhegaha la jara ama neefka waktigaas noocaasa dhasha dhegaha la jaraa laa hada laysa min allah walaa min rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam warkaasi xagga ilaahayna kama iman xagga rasuulkana kama iman min ayn xaguu ka yimi min الshayطaan wala'aamuranahum falayubatikuna aadaana اlancaam waana arrin ku dhisan baasaysi oo xayawaanku waktigu dhashay ilaahay baa u qadaray waktigaa inuu dhasho waktiyada ilaahayna subxaana wa tacaala waa isku mid qofku isagaa kala duwi kara wakhtiyada oo hadduu khayr sameeyana wakhtigaa isagaa wanaajistay hadduu shar sameeyana wakhtigaa isaga ayaa mid isaga u xun ka dhigtay laakiin wakti iskii u xumi ma jiro baasaysuguna waa min caadaat wasunan aljaahiliya waa dhaqamadii xumaa ee jaahiliyadu ay lahaayeen islaamkuna xididada u siibay in qof la baasaysto ama xayawaan la baasaysto ama wakti la baasaysto ama la baasaysto hadal iyo dhawaaq la maqlay kulu hada waa min caadaat aljaahiliya xayawaanaadku maadaama ay raxmad ku ogaayeen nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay taasi uu ku ilhaamiyey xayawaanka la dhibaateeyaa nebi maxamed uu usoo caban jiray ka war xayawaanku subxaana allah ilaahay baa dareen geliyey qofka u naxariista iyo qofka dhiba uu kala yaqaan xataa maahmahaha soomaaliyadii ku soomaaliday ku jirta ni libaax nin ganay iyo nin galladay kala og wuu yaqaan libaax ninka maalin toogtay ee la waayey iyo ninka xadhi ka sii daayey labadaa u kala yaqaana u kala garanaya midna waxaa laga yaabaa halka hadday ka soo baxaan inuu weeraro midna inuu difaaco waanay jirtaa arrintaasi xataa casrigeennan ay dhacday libaax bal ka waran waa xayawaan muftarisoo horor ah oo dilaaya insaan markuu yaraa koriyey oo ixsaan u sameeyey sida bani aadamka ugu dhegdhegaya bani aadamku bani aadam qof uu jeceliyo muddo ka maqnaayo oo yimi sidaasoo kale ugu dhegdhegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xayawaanaadku waa yaqaaneen raxmadda uu hayo khalqigoo dhan nebiga calayhi salaatu wasalaam jaa'ahu jamal tadrifu caynaahu yaxnu awr baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi awrkaa labadiisa indhood way ilmaynayaan waanu dunuunacayaa sidii uu hadlayo oo kale dhagta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu saaray afkiisi yukalimu nabiya calayhi salaatu wasalaam rasuulku la hadlaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa fahmay awrkaasi wuxuu ka cabanayo ilaahay baa subxaana wa tacaala fahamsiiyey wuxuu nebigu yihi man saaxibu hada aljamal war awrka ninkii lahaamee faqaala fatan min alansaar ana saaxibu ya rasuula allah nin dhalinyaro ah oo qabiilada ansaarta la odhan jiray ka mid ah wuxuu yihi rasuulka le aniga ayaa leh faqaala الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam alaa raximta hadihi اlbahiima alatii mallakaha mallakaka allaahu إiyaaha war miyaad u naxariisatid ma yeedhaankan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiye mulkigaaga u geliyey ina hada اljamala yashku anaka tujiicuhu wa tud'ibuhu awrkani laba arrimood buu ka cabanayaa buuhi arrinka koowaad waa maxay inaad gaajaysiiso arrinka labaadna waa maxay waa inaad daaliso ama wax ka culus oonu qaadi karin baad saartaa weeye macnuhu ama marka aad ku safrayso ama aad ku guurayso socod baad dabada isugu qabataa iyo hayaan xayawaanka waa in la siiyo fursad uu ku daaqo haddaan loo dhigahayn oo la siinahay wuxuu cuno si uu gaajada isaga biiyo walihaada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray qofka xayawaan wada ee dhul barwaaqaa oo geedala marinaya inaanu wadinuun wakhtiyada qaarkood uu daayo haddaaqaane haddii meeshu ay abaar tahayna inuu hore u dhaafiyo ila wuxuu ka cuno heli maayo socodkina wuu ku dheeraanayaa hadihi raxmatu nabiyina calayhi salaatu wasalaam bilxayawaan rasuulkeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayuu ugu naxariisan jiray xayawaanka waa arrin ka dhalanaysa qofka iimaankiisa iyo raxmadda qalbigiisa ku jirta ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu quluubteenna raxmad u geliyo xayawaanaadka caruurteenna iyo ubadkeenna yaryar waa inaynu raxmaddaasi iyo unaxariisashada xayawaanaadka iyo bahaa'imka aynu ku tarbiyadayno maanta waxaad arkaysaa iyagoo ayda eryin eryanayoo kaga qaylisiinaya oo dhagax la dhacaaya mararka qaarkood iyagoo dhasha ka laynaya subxaan allah iyo ubadka wa- waxaad arkaysaa xayawaanaadkii oo aan yar iyo weyn dadku aanay waxba siinahayn biyo aanay siinayn aydaa meelaha iska joog joogta soo ma ogid haddaad biyo u dhigto inaad ajir ka helayso shimbiraha haddaad raashin aad u daadiso ama aada biyo meel u dhigto waxa weeyaan ay ka cabbaan waxaa ka sii daran in laga laga eriyo lagama celiyaba iyagoo haraadan bay yimaadeen ceelkii bay dul yimaadeen waa laga eriya waa la war naga eriya wuxuu waa daayeere wuxuu waa eyey naga eriya baa la leeyahy waana kii haddii loo naxariisto oo la waraabiyo dembi dhaaf iyo raxmad ilaahay subxana wa tacaala laga heli lahaa waar islaamkeenu alraxma bilxayawaan unaxariisashada xayawaanka iyo ilaalinta xuquuqdiisa wuxuu ka gaadhay in layna amray xayawaanka markaynu gowracayno inaynu si wanaagsan u gowracno in allaha kataba alixsaana calaa kuli shay nabigeeni maxamed wuxuu ihi ilaahay wuxuu faral yeelay wuxuu jideeyuu sharceeyey shay walba inuu ixsaan dhex socdo qofka aqwaashiisa iyo afcaashiisa wuxuu odhanayo wuxuu samaynayo wuxuu ka tegayo wuxuu la imanayo faidaa qataltum fa axsinu lqitla waxa la dilaya xataa shareecadu ay ogoshay in la dilo xayawaanaadka qaar bay shareecadu ogoshay in la dilo oo xayawaanaadku waa saddex xayawaan mu'di oo dhib leh oo dhibkiisa in la dilo mooyaane si kale aan lagaga badbaadi karin kaa waa la dili karaa oo alfawaasiq اlkhamsu baa ka mida iyo wixii la dhaqana shantaa xayawaanee fawaasiqda nebigu uu ku magacaabay oo shantaasi waxaa ka mida ayga dadcunka ah dadka cunaya boqon goynaaya tukaha ka mida waxaa ka mida haadka adagta nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay fi اlxili wاlxaram in lagu dili karo waxaa la mida xayawaan kastoo mu'di oo dadka dhiboo dhibkiisa si kale aan lagaga badbaadi karin waayo kaa waa la dilayaa sidee loo dilaya waidaa qataltum fa axsinu اlqitla in nafta lagu silciyaa ama banaana waa in sida ugu sahlan ee naftu ay kaga bixi karto loo dilo in isagoo nool la googooyo ama nafta waxa weeyaan lagu silciyo kullu hada laa yajuus nooca labada xayawaanku waa xayawaan dilkiisa la mamnuucay xayawaanaad badan baa dilkooda la mamnuucay shinnidaa ka mid a waxaa ka mid a annamla quraanjada aan dhibka lahayn waxaa ka mid a shimbirka la dhahdo alhudhud waxaa ka mid a adifdac baalka la dhaha raha isagu waa sun halisa qofku hadduu dilo waxaa laga yaabaa in isaga laftiisa ay dhibaata ay ka soo gaadho kuwaana lama dili karo xayawaan baa jira maskuutun canu laga aamusay oo dilaya ha dilina midnaba lama odhan xayawaankaasi haddii uu nafci leeyahay lama dili karo iyadoo nafcigaa loo isticmaalaya mooyaane waayo dilistiisu waxay noqonaysaa baylihin iyo israaf haddii aanu nafci lahayn dhibna aanu lahaynna lama dili karo oo in ruux iyo naf ilaahay u abuuray dheeldheel loo jaro iyo ciyaar iyo maararo iyo macno darro mid bannaan maaha nabigeenu calayh isalaatu wasalaam xadiidka wuxuu ku uhi waidaa dabaxtum fa axsinu dibx markaad gowracaysaan neefka si aad u gowracaysaan hagaajiye dhagaxaan intaad dul dhigto ama ood iyo qodax mudmudaysa ama masaabiir ku dul gowrici meel neefka la jiifin karo marka la dul jiifiyo aanu damqashiyo dhibaato aanu dareemahayn horta horta dul jiifi waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabiixatahu midida afayso goorma intaana neefka horkeenin ha ku hor afaynin u dareemayaa maxaad usii cadibaysaa murugo usii gelinaysaa mididaasi ha noqoto mid markiiba jarto nafta aan ku silcin oo markiiba nafta waxa weyaan aad ugaga raaxayso heerkaasuu islaamku ka gaadhay u naxariisashada xayawaanka dadkeenna iyo dhaqankooda marka la eegana aad baynu arrintaa uga fognahay bal islaamku iska dhaaf xayawaanka in gacan lagu dhibaateeyo amaba se noloshii laga hor istaagee in la caayaa buu diiday xayawaanka in la caayo oo gabadh baa hal ay saarayd nacdashay iyadoo nebiga calayh salatu salaam la socoto safar lagu jiro khuduu maa calayha wadaruuha buuhi nebigu hashaa wixii idiin saaran o dhan ka dejista sii daaya hashaas hal nacdalaan ina raaci mayso waxaa lagu ciqaabayaa sidaasi loo yeelay gabadhii hashaasi nacdashay dadkeenu xayawaanka way caayaan way habaaraan laa tadcuu calaa amwaalikum buui nebigu alayh salatu salam xoolina habaarina marka iyagoo habaarayaad arkaysa kudkudil waa habaar candha ku gashay iyo kuwa la midka ah iyagoo xayawaanaadka caayana waad arkaysaa kullu haada laa yajuus ma banaana waayo caydu qofkaana baan u fiicnayn waa akhlaaq daro iyo dhaqan xumo xayawaankiina caydaasi wuu ku dhibaataynaya bulshadeenna waxaynu leenahay dhaqanka islaamka iyo awaamirta nabowiga ku saabsan qaabka xayawaanaadka loola dhaqmayo aynu noolayno oo dib waxa weeyaan ha loogu noqdo insha allah danteennaa ku jirta adduunyada intaynu joogno ilaahay baa inugu barakayn doona inoogu naxariisan doona inooguna dembi dhaafi doona aakhirana ilaahay hortii ajar baynu kaga heli iyo abaalmarin fiican wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcalى alihi waصaxbihi waslama tasliima kaiira asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu